haatanna barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay dhammaalka ugu horreeya nuur haddii aan qaato waxa uu noogu yimid xabiibo xaaji aadan iyo daahiro maxamed gurey iyo cabdifataax sheekh cabdi iyo cabdirasaaq sheekh cabdi iyo axmed sheekh cabdi sidow xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim iyo daahir xaaji ibraahim oo ku magac dheer daahir gaabow iyo rashiid ronow mursal iyo maxamed kuule iyo cadow mursal iyo mansuur iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaanna waxa ay tani dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan mukhtaar xaaji ibraahim iyo aamino sheekh cabdi oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay daandurey oo dhambaalka ugu horreeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah axmed cabdi shire cabdirasaaq macalin jaamac maamo warsan ibraahim iyo aaba bashiir oo muuse iyo dhammaan reer ow muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed macalin cabdisalaan cabdixafiid macalin iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan xabse sheekh axmed khaliif iyo cabdiqani ciise nuux iyo dawaaf macalin jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxa ay halkan hambalyo aroos ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradiisa cabdilaahi bashiir oo muuse iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi fellis saciid xaaji axmed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka towfiiq ee gobolka mudug ducaduna waa xaggiina baa layidhi noqda kuwii isku waara ee ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay nuur heesta ugu horraysa ee dhegaystayaasheen aan u soo qabanayno waa oday ka sheekeey waxaa ku luqaynaya maxamed mooge iyo xalimo khaliif magool dhegaysi wacan
haduway ku kala lumo fiilaaydahawn loga ogeya arrinkiin dhammaadiyo markuu joogay idinkii maxa keenarrinkiin dhammaadiyo markuu joogay idinkii maxa keenoday haytaa iskaylo haddaan erigid kugu yidhi labuursi wada jecel ciibka kumango haytaa iskaylo haddaan erigid kugu yidhi labuursi wada jecel ciibka kumango wayman hayaanka loo ciibka intaan ku nolnay laynu aroos wayman ayaankaloo ifka intaan ku noolnay laynu aroosiye anigu asaga keli kaastayse anigu asaga keli kaastayse wayna royday noqon aminta kulaydiya
taayskiilu haddaan ereyga kugu yidhi labuursi wada jecel iibka kumaago aytaayskiilu haddaan ereyga kugu yidhi labuursi wada jecel iibka kumaago wayman ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay ilaahay waa oosiye wayman ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay ilaahay waa oosiye aniguba asaaga keligaas siistay aniguba asaaga keligaas siistay
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi macaan ay ku luqeynayeen xaliimo khaliif magool iyo maxamed mooge haatanna aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ayayo ashkiro rooble iyo sareedo shiikhdoon zahro shiikhdoon seynab shiikhdoon raxmo shiikhdoon mahad shiikhdoon cusmaan shiikhdoon axmed shiikhdoon iyo mahad maxamed aadan calinuur maxamed aadan xasan maxamed aadan maxamuud maxamed aadan cabdinuur maxamed aadan axmed maxamed aadan cabdulaahi maxamed aadan xaliimo maxamed aadan maryan maxamed aadan istaahil maxamed aadan yasmiin xuseen maxamuud caaisha xuseen maxamuud iyo ugu dambaysta anas xuseen maxamuud dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan ilyaas axmed nuur iyo hooyo deeqo maxamed aadan oo gabar ay ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada howlwadaag gabadhaasina waxaa loo bixiyey caaisha waxayna leeyihiin soo barbaar noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda iyo dinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay dhankayga waxaan hayaa dhambaal dhalasho waxaana dirayaa dadka kale ah xabiibo xaaji aadan iyo daahiro maxamed gurey cabdifataax sheekh cabdi cabdirasaaq sheekh cabdi axmed sheekh cabdi sidoo xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim daahir xaaji ibraahim daahir gaabow iyo rashiid roono mursal mansuur iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan mukhtaar xaaji ibraahim iyo aamine sheekh cabdi oo ay gabari ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baa la yiri korombood waxaana loo bixiyey gabadha riyaaq mukhtaar xaaji ibraahim riyaaq adeer noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin kaalimihii heesaha daandurey adiga ayaan kuu daynayaa heesta nuur waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta shamis iyo fanaanka cabdulqaadir jubba
شفيع فريا شفيع آخره la siiya anna waxaan shamisay sheekaysigeenniyo shaka qaali uga dhigay sharaftida dhexdeenniyo عشقك
waa tahay heestii shamis iyo codkii cabduqaadir jubba ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo abti maxamuud macalin aadan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo hooyo faadumo macalin aadan iyo hooyo xakiima macalin aadan iyo aabe xasan yuusuf maxamed aabe cabdulaahi maxamed guraaw iyo hooyo umayma macalin aadan iyo waxay yidhahdeen maxamuud ibraahim xuseen waarow iyo maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo sulaymaan xasan cabdi iyo umaana cabdulaahi biilow iyo bayaan cali aadan iyo faadumo xikam sheekh cabdiraxmaan waxa ay dhammaantood hambalyo aroos oo farxadle ay gaarsiinayaan xikam cabdulaahi maxamed guuraaw iyo caddey xasan yuusuf maxamed aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen kow iyo labaatankii bishan agost magaalada muqdisho degmada dharkeenley isku waara ubad kheyr qabana ee eebbaheed kala siiyo ayayna leeyihiin aamin ayaa lena aamiin ayaanu leenahay ibraahim ow dhambaalkan waxaa diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir cali aadan maxamed aamine aadan maxamed khadar saleebaan maxamed iyo nimco muuse maxamed maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duwan baa la yidhi waxay jecelyihiin inay tahaniyad kaliya laab ah ay gaarsiiyaan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa ubax aadan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada burco labaatankii bishan agost ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay gabadhaasi oo aanan magaceeda lasoo sheegin adeer noqo tii dalkeeda diinteeda iyo weliba nafteedaba anfacda aamiin heesta kale een dhegaystayaasheenna u soo qabanayno aadmiga waa kii kulmee ayaamuhu weli may idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon ooridiisa noqon allo waxayna kala irdayn yaa salaam waa ereyo cajiib ah haddaan durayo waa heestii jacaylka udugii isgaaray waxaa ku luqaynaysa fanaanadda yurub geyo jacaylka udugiiskaray ilqabadkiyo jamaalka nuurka miyaan nasqarar idogsiga meel kale ku imaan qaba jacaylka udugiiskaray qabadkiyo jamalka nuurka miyaan nasqarar idogsiga meel kale ku imaan qaba عاشقا ديدبيني أدوب على فيك أنبيي أنا إيدا إسكالي على ربي باقرنا أنا إيدا إسكالي على ربي باقرنا adnigu waa kii kulmee
iyaamuhu weli may idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon qoridiisa noqon allow hayna kala iridhay rabow hayna kala iridhay allow hayna kala iridhay rabow hayna kala iridhay admigu waa kii kulmee ayaamuhu weli may idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon qoridiisa noqon rabow hayna kala iriday rabow hayna kala iriday allow hayna kala iriday kapoina kala iriday
waa hagaag waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heesta jacaylka udigii isgaaray iyo codka fanaanada yurub geeniyo markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah maxamed abuukar caseyr cabdifataax nuur saneeye cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag axmed abuukar qoorgaab iyo maxamed nuur cabdi xuseen jubba yuusuf sheekh ibraahim laabsalaax iyo liibaan saalax liif bashiir kheyrshe nuur iyo yuusuf abubakar ibraahim bakistan ibraahim cali nuur iyo cismaan cabdalla cismaan iyo dhammaan bahda raadiyo jowhar ee magaalada jowhar saaxiibayaal waan idin salaamay waxaana ay tahay niyad dhalasho ay u dirayaan ismaaciil sheekh ibraahim xamari iyo jamiilo cabdalle sheekh oo ay gabari ugu dhalatay isbitaalka magaalada jowhar gabadhaas oo loo bixiyey leyle ismaaciil sheekh waxaan eebe uga baryaynaa inay leyla noqoto tii soo barbaarta diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu nuur naga soo gaaray hooyo seynab baashe cabdulaahi aabe maxamed daahir siciid iyo maxamuud maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda yaasiin maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda cabdisalaan maxamed daahir siciid maxamed daahir nimco maxamed daahir sayfeed iyo caruurteeda iyo muna maxamed daahir iyo zahre maxamed daahir seegeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeenna hooyo saynab baasha cabdulaahi waxaana ay dadkaas jecel yihiin inay ah, tahniyad gaarsiiyaan cali caydiid jaamac iyo marwadiisa xaawo ducaale waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayaan waa tahay markana waxaa gacanteeda kusoo dhacday ibraahinow tahniyad dhalasho waxaana diraya dad badan oo aad taqaano oo ay ka mid yihiin sahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan caashe ibraahim aadan ibraahim xasan daandurey oo adiga ah annaha iga reeba nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac jaamac farasle sahre ciidle nuur iyo asxaab kale oo kale ah deeqe yuusuf shire leyle sheekh aadan iyo aadan maxamed salaad dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan baa la yidhi kaafiye maxamed xasan iyo maxamed xasan guudle oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada shikaago ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey amiira amiira adeer noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa hagaag haatan aan ku yara nasanno daanduray oo kaalimihii heesaha waxaan dhegaystayaasha u soo qabannay hees uu ku luqayo fanaanka cawaale aadan
Ooy, daruura onkoday arooskaagiyo cidkayba fura oo moskii tiro doogii engegay Uu, arad baxo daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura oomoskii tiro godii engegey uu warad baxo allab cadaadi badan ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura oo hooskii tiro dogii engegay uu warabaxo alla barigii iga ducadaadi ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay qoraxdii arlada ifinaysay iyo qoraxdii arlada ifinaysay iyo dayaxaa ilay isu jiibiyo dayaxaa ilay isu jiibiyey qoraxdii arlada ifinaysa iyo qoraxdii arlada ifinaysa iyo dayaxa ilay isu jiibiyo dayaxa ilay isu jiibiyey oho oho oho oho oho oho oho labadiin badan ayahooda maqan abintiyo waqtiga ka dhexeegaya indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal isu daawaday labadiin badan ayahooda maqan abintiyo waqtiga ka dhexeegaya indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura oo mooskii tiro dogii engegey uu waradaxo alla barigii iyo ducadaadi badan ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura
waa tahay heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka cawaalo aadan haddii aan intaasi ku dhaafno haatanna waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal hambalyo aroos ah waxaana diraya dadka kale ah hooyo jiliceg jiinow iyo hooyo shawri bashiir jimcaale luula cabdulaahi fiidow iyo daahir xuseen maxamuud maryan xuseen maxamuud oo ku nool baa layidhi dalka sacuudi carabiya iyo maryan cabdulaahi fiidow waxaa kale oo ku jira dadka hambalyadan diraya sadaam cabdi cumar maxamed cusmaan saalax maxamed cabdulqaadir iyo xuseen maxamed jimcaale xuseen caddi iyo asxaab kale oo fara badan waxaana hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah maxamed xuseen maxamuud iyo aamina cabdulaahi fiidow waxaanu leenahay aamine iyo maxamed noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay nuur bal noo soo qabo heesta ugu dambaysa waayahay daandureyo waxaanu markaan dhegeystayaasha aan u ciyaari doonaa qaraamigii iyo heesihii waayo waayo iyo jalaaliyow
waa tahay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesahana dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa waa ibraahim xasan daandurey
iyo nuur xasan nuur buqaari oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.